waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali maxamuud axmed nuur tirson oo horey uu ahaa guddoomiyaha gobolka banaadir iyo duqii muqdisho iminkana madax u ah xisbi siyaasadeed ka jira caasimadda muqdisho ayaan weydiiyey aragtidiisa in maamulka gobolka banaadir guud ahaan ammaanka caasimadda lagu wareejin karo magaaladani amnigeeda wuxuu saaran yahay hay-adda dastuuriga ah ee laleeyahay hay-adda nabad sugidda qaranka iyo booliiska qaranka ayuu saaran yahay amnigooda laakiin politically siyaasad ahaan waxaa la rabaa wada shaqayn toos ah oo guddoomiyaha gobolku uu kelimad ku leeyahay shaqada ka socota amni ahaan oo talo ku leeyahay oo alla hadalladiisu ay soconahayaan in wada shaqayn caynkaasi ka jirto laakiin hadalka hadda say u dhigeen ee ah amnigii gobolka waxaan ku wareeji amnigii magaalada muqdisho waxaan ku wareejinay guddoomiyaha gobolka arrintaasi dastuuri ma aha dastuuri waxayna ku ahayn mas-uuliyadoodii ayaka wey marka mas-uuliyaddooda iskama wareejin karaan waa la shaqayn karaan cooperation bay la samayn karaan wada shaqayn fiican baa ka dhaxayn karta strategic iyo qorshay wada dejisan karaan oo gobolka contribution ku leeyahay uu rool ku leeyahay uu dari uu ku leeyahay shaqo ku leeyahay laakiin amniga magaalada muqdisho ayaan wareejino ku wareejino gobolka hadalkaasi hadal loo dhiman yahay weye waana hadal in loo fiirsado u baahan sababtoo ah e-addan dastuuri bay ku dhisan tahay waajibaadka loo dhisanay waxaa weye dadkan amnigiisa inay ilaaliso weye iyadii booliiska mas-uuliyaddaasna iskama wareejin karayso dhanka kale sugidda ammaanka gobolka banaadir iyo ka hortegista qaraxyada guud ahaan dalka ka dhaca ayaa waxaa qaar ka tirsan xubnaha golaha wasiiradu ay ku eedeeyeen in golaha baarlamanka soomaaliya aanay weli ansixin islamarkaanay meel marin sharciga la dagaalanka waxa loogu yeedhay argagixisada oo kal hore golaha wasiiradu ay u gudbiyeen laakiin golaha baarlamanka soomaaliya ayaa fadhig deg dega eedaasi ka yeeshay iyagoona sidoo kale dhaliilay hadalka taliyaha nabad sugidda ee ku aadan in ammaanka gobolka lagala xisaabtamo maamulka gobolka banaadir waa kuwaan xildhibaano ka tirsan golaha baarlamanka soomaaliya oo fadhigii deg deg ahaa ka qayb galay taliyaha nabad sugidda oo leh amnigii waxaannu ku wareejinno oo kala xisaabtamaynaa hadda waxaa ka dambaysa gobolka banaadir awoodda uu ciidanka nabad sugidda ku wareejinaya xaggee buu ka keenay ma hogaanba hogaan buu ku filayo oo kala bedelan karaa ciidankiisa soomaaliya ee nabad sugidda awoodda uu ku helay uu ku leeyahay waxaan ku wareejiyey halkaa xaggee buu ka keenay waxa keenaysa waa israa'iil maraykan madaxa u salaaxaya sharcigii argagixisada la ansixin anugu meelay ku taalla ma garan karo dadkiina lagu gumaadayo oo la laynayo sharciga uu u baahday maanta oo kuwaan ku layna uusan ku laynayn maxay yihiin waa wax la yaab leh haddase kaba soo qaad in la ansixiyo laga soo qaad sharcigu magaari laba boqoloo kiilo ku raantahay ama anatireed la soo buuxiyeybaa waraad hor istaagaysaa sharci hor istaagaya ciidan baa loo samaystay dalku ciidan buu leeyahay ciidan qaran baa jira shaqadiisii asagay tahay war sharci meeshaan wax kama taga ciidan shaqadoodii weeye sirdoon weeye nabad sugud weeye milatari weeye booliis waaye shaqadana ayagaa iskale dalkuna u xilsaabta bashanna ku qaata raallina aanu uga noqonno shaqadaa inay qabtaan waxaan hadda meelahaan laga sheeg sheegay ayaan darra waxa ah ummaddii soomaaliyeed oo hanti ahaan iyo naf ahaanba go'day oo aannu ognahay wasiirku inta soo istaagay afar qof baa dhimatay oo taliyuhu inta ka soo daba yiraa waxba ma dhimanin wax laga xishooda waayo hataa wax laga xishooda waayo ayagoo waxbaan oo maxaad qarinaysaa wixii dhici lahaa waa dhecen waxaad noo qarinaysaa maxay tahay dad iyo naf iyo maal midna ma hayne sharciga la dagaalanka argagixisada iyo shuruuc amniga ah labay kala tahay taas in la fasiraa loo baahan yahay kow gobolka banaadir ee amnigii lagu wareejiyey maanta laga bilaabo taliyaha ciidanka nabad sugidda wuxuu sheegay asagoo ku hadlaya magaca taliyaha ciidanka booliiska inuu amniga gobolka banaadir ku wareejiyey annaga wasaaradda amnigaan kala xisaabtamaynaa baarlamaan ahaan amniga dalka wasaaradda iyaday u taalla hadday wareejinaysiiyo haddii kale waxay qabtaa miisaaniyaddii dalka waayo wasaaradda ugu miisaaniyad badan si arrimahaas xal looga gaaro ayaa cid walba looga soo leexiyey oo miisaaniyaddan loogu leexiyey amniga ninka lagu qaadi lahay waaba dhintay waad arkaysa ninkii baabuurka watay ee argagixisada lagu qaadi lahay waa dhintay waa intiisan dhimin ka hor maxaa loo qaban way waa dhimiy kii ciidanka wata waa dhimiy yaa lagu qaadaya sharciga argagixisada ninkan baabuurka soo rartay meeshaku soo rartay ayay ahayd in lagu qabto kadib sharciyaa lagu qaada loo waayaa la yidhaahdo laakiin ninba isaga naftiisa dilay oo dhintay sharciga markaas kadib miyaa aayad qur-aan miyaa mamluuyaa siiminaya may sax maaha arrimaha ee golaha wasiirada nooga soo yeeray waxaan muhiima inay dibdisi ugu noqdaan golaha wasiirada haddii hawshooda ay ku fasilmeen ay xilkiisa iga tagaan dhanka kale ee kulan arrimahani ammaandarada iyo qaraxyada dadka faraha badan ay ku geeriyoodeen ee saddexdii cisho ee ugu dambeysay golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya ay ku yeesheen muqdisho samakana lagu casuumay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya dor xasan sheekh maxamuud ayaa laga soo saaray qodobo iyadoona xoogga la saarayo degmooyinka gobolka banaadir iyo ammaankoodii sidoo kalena baaq loo diray shacabka soomaaliyeed siduu saxaafadda u aqriyey wasiirka warfaafinta dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye waxaa la ysku raacay baahida loo qabo in hoos loo daadejiyo sugidda amniga dalka sidii ay horeba ahaan jirtay iyo in fursad loo siiyo shacabka soomaaliyeed inay kaalin mugle ka qaataan sugidda amniga iyo in la helo isla xisaabtan dhaba ah waxaana la go'aamiyey qodobka koowaad waxaa la dejiyey qorshe dhammaystiran oo lagu sugayo amniga iyo nabadgelyada guud ee dalka guud ahaan dalka gaar ahaanna magaala madaxa dalka ee muqdisho in talisyada ciidamada nabadgelyada ee booliska iyo nabad sugidda ee heer gobol fadhigooduna yahay gobolka banaadir ay si toosa ula shaqeeyaan maamulka gobolka banaadir iyagoo ku howlgelaya awaamiirta iyo tilmaamaha maamulku ku sugayo nabadgelyada iyo amniga magaala madaxa dalka ee muqdisho si loo fuliyo qorshaha nabadgelyada iyo xasilinta guud ee dalka guud ahaan dalka gaar ahaanna magaala madaxa dalka ee muqdisho waxaa la mamnuucay in ciidan aan ka tirsanayn ciidanka loo qoondeeyey degmo kasta oo ka tirsan gobolka banaadir aanay wax hub ah oo aan shaqo la og yahay ku jirin la dhex mari karin degmooyinka gobolka banaadir in ciidamada ay wataan wasiirada xildhibaanada iyo madaxda kale ee dowladdu ay sitaan aqoonsi u gaara mar kasta oo ay socdaan in ciidamada iyo hubka ay leeyihiin shirkadaha amniga ee gaarka loo leeyahay ay iska diiwaangeliyaan wasaaradda amniga gudaha haddii ay wax dhaqdhaqaaqa samaynayaanna ku wargeliyaan maamulka degmada ay ka baxayaan iyo degmada ay tegayaan guud ahaan dalka waxaa reeban haysashada hub sharci darro ah oo aan ka diiwaan gashanayn wasaaradda amniga golaha wasiiradu waxay isla garteen in dibudejin loo sameeyo barakacayaasha iyadoo lala kaashanaya hay-adaha caalamigaa si ay uga qayb qaataan horumarka iyo nabadgelyada dalka baaq madaxweynaha iyo golaha wasiirada waxaa loogu baaqayaa guud ahaan shacabka soomaaliyeed inay taageeraan gacanna ka geystaan qorshaha dowladdu ku sugayso amniga iyo xasilinta dalka waxaan qabsoomin kulan ay baarlamaanka soomaaliya ka dalbadeen in wasiirka amniga iyo taliyayaasha ciidamada biliiska iyo nabad sugidda soomaaliya ay hor yimaadaan si arrimaha ammaanka dalka iyo dhibaatooyinka dhacay wax looga weydiiyo hase yeeshee wasiirka amniga gudaha xukuumadda soomaaliya ayaa halkaasi soo xaadiray iyadoo taliyayaasha nabad sugidda iyo biliisku ay ka baaqsadeen in xarunta baarlamaanka ay tagaan taasoo ugu dambayntii golaha baarlamaanka soomaaliya uu baajiyey su-aalihii laga weydiin lahaa dhanka ammaanka maadaama wasiirka amniga xukuumadda soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed oo keliya baarlamaanka u hortegay islamarkaan ay ka baaqsadeen taliyaashii biliiska iyo nabad sugidda waxaanay golaha baarlamaanka soomaaliya markii dambe ay fasaxeen wasiirka amniga xukuumadda soomaaliya iyagoona shir gaara oo saxaafadda bannaankay ka joogtay halkaasi ku yeeshay
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali